إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeeney raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah diyaarad ay lahaayeen shisheeyaha kusoo duulay dalka ayaa ku burburtay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maamulka islaamiga ee gobolka bokool ayaa dowladda inaa u soo gabagooyey qaar ka mid a culimmada ku sugan wilaayadaasi dhaqaale la-aan baahsan ayaa soo wajahday wadayaasha mootobajaajka ee ka howlgala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa qiray in tiro badan oo ka mid ah ciidamadooda ah iyo maleeshiyaadka taabacsan ay ku dhammaadeen dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargarooa faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqo duwacan waa habeenimo khamiisa siddeedda muxaram sannadda kun afar boqol toddobiyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan labada bisha toddobaad sannadda laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan diyaarad ay lahaayeen shisheeyaha kusoo duulay dalka ayaa ku burburtay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho fabeyn qodobkan ku saabsanna waxaa la diyaar ah cabduqaaliq macaal cabdiweli aad baad u mahadsan tahay walaalka waxaa xili hore oo maanta ah magaalada muqdisho laga soo tebiyey in diyaarad ay ku burburtay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho diyaaradda oo uu nooceedu ahaa helikobtar ayaa la soo warinayaa in ay lahaayeen shisheeyaha kusoo duulay dalka muslimka ah ee soomaaliya iyadoona warar kala duwan ay kasoo baxayaan cidda sida rasmiga ah u leh diyaaradda xogo hordhac ah ayaa tibaaxaya in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay diyaaraddan burburtay waxaana muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ay muujinayaan diyaaradda oo gubanaysa war hadda kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa tibaaxaya in diyaaradda ku burburtay afisyoni ee kaabiga ku haya xerada xalane ee magaalada muqdisho ay lahayd dowladda uganda waxayna kasoo kacday saldhigga beledogle ee gobolka shabeellaha hoose sida ay xogta tibaaxayso waxaa diyaaradda la socday ilaa siddeed ruux mana jirto cid ka badbaaday diyaaradda turkish airlines oo goordhow rabtay in ay kasoo degto garoonka aadan cadde ayaa dib uga noqotay garoonka kadib markii ay ku burburtay qayb garoonka ka mid ah diyaaradda nooca helikobterka oo ay leeyihiin ciidanka ayusom ee duulaanka ku jooga dalkan soomaaliya turkish airline oo waday rakaab ayaa amniga dadka saaran awgeed go-aansatay in ay ka degto garoonka nairobi sida ay warbaahinada u xaqiijiyeen ilal uu kalsoonaan karo oo ku sugan aadan cadde warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dhicitaanka diyaaraddan oo wararka qaarkood ay sheegayaan in ay ku timid cilid diyaaradda dhexdeeda ah maamulka islaamiga ee gobolka bokool ayaa dowladda inaa u soo gebagabeeyey qaar ka mid ah culimmada ku sugan wilaayadaasi faahfaahinta warkanna waxaa soo jeedinaya waryaheena axmed cabdulaahi dowradan waxaa loogu magacdaray sheekh nuur macalin cabdiraxmaan allah u naxariistay waxaana lagu qaatay duruus diini ah culimmada ka qayb gashay dowrada ayaana lagula dardaarmay inay sii laba jibaaraan dadaalada fidinta dacwada iyagoona la siiyey tusaalooyin wax ku owl ah oo la xiriira howlaha dacwada qaar ka mid ah culimmada ka faa'iidaysatay dowladda ayaa waxa ay ka warbixiyeen waxyaabaha ay ku qaateen dowladda ilaahay subxaana watacaala ayaa ka mahadsan dowradaas oo wilaayada niinqobati dowradaas oo magaajeela eraw dowratu sheekh nuur macalin cabdiraxmaan raximahullahu tacaala oo shicaarsheenna la eraw kunuu rabbaaniyiina bimaa kuntum tucallimuuna alkitaab mayba dareertay ilaa todoba maalmood iyo dareertii eed iyo eeda may wahaa nininka baraaruji ilaahay barakaaye walaayada eeda hundurmeeda nininku dhondhowi naba ilaahay maraadis yahay man sanaa ilaykum macruufan fakaafi'uuh falam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lahu kullay meeb aanu leteegna duca meelanaa jazaakum allahu khayra aljazaa wabaaraka allahu fiikum watakabar allahu juhdakum waahsana allahu ilaykum wasaglana runtii eeda ma arnay kulley ninka fa'iidooy fa'iid badan kuluguna dowladan bankada kulley mayba diyaaran anaha ilmagelana bare inuuna ka mafal waana gudbiyna waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa ka hadlay xiritaanka dowlada diineed isagoona si gaar ah ula dardaarmay culimmada ka qayb gashay waxa uu si qoto dheer u iftiimiyey ujeedada laga lahaa qabsoomidda dowladda dowladan kulle ahdaafta lanqobadi may haytaheen culimmada iyo umarada dee ilaahay subxaana watacaala meelka shalqaadi male culimmadooda umarada ah dadka diinta ka hogaamiya maylahaa shariicada ilaahay maamulow sharaa'ila ka dhagame hoobilaar ulbi hormuud ah dowlad un wednana may wahaan dowlad islaami ah xuqunje iyo marjic iyo iyo alkitaab wasunna iyo waay maadaama saasata marka maya culummada kaalantiyo kaalin runtii iidangumu qutubay jazaahum allahu khayra jazaai iyadoo ahmiyaddaas yo leyin iyo marka may la raay ummadii walla bar haddii ata shariicada ilahay la tadbiiqi qudaad la naqdo la xukum haddii ata dhinac walba maal amru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar haddii ata marka doorsho iyo ahmiyaddiiyo bulshada dhateeyo kuleyin dartiya iyo may basheentay dowladan in walaalaha lanqobada oo culummada waana laka buraarujiyo si kastaba ha ahaatee waxaa walaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada al-shabaab muddooyinkii lasoo dhaafay uu maktabka dacwada uu sii kordhiyey dowraadka kala duwan ee bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool walaayaadka islaamiga dhaqaale la-aan baahsan ayaa soo wajahday wadayaasha mootabajaajka ee ka howlgala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay faafahinta warkanna waxaa la diyaara wariyaheena cadnaan xaaji muxsiin darawallada mootabajaajta ee ka shaqeeya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ka cabanaya dhaqaale la-aan baahsan oo soo wajahday wadayaashan ayaa sheegay in dhaqaale la-aanta uu sababay sicir bararka ka jira magaalada shidaalkiina uu ku qaaliyoobay anti oo nusku doolar lakaweeliniyow dhibaato badana jirta langaa ka kore maykliya dhawaashaan sijeegow magaalad beesan male adag maku tabo kort ambaahanta maydkii qasaba masandeed lankii dhawaashaan dadku gaadooda gaad bees yaraan shidaalka hadda marar qaar may qobdo magaaladina way baahada ku jarta lambadhanka kale shaatiganka kagaay abaar nama era kore waan sicir barar oo may jareedanta bees yar eeday jarta bay dhow zaida farga wiimingudhe atagoo walwalla gaado balwaasiima way rooraay magaalka bajaajaakina ka badlen zaid aan ka badlen ma wadayaasha kaxeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ka howlgala meelaha ay ka arrimiso dowladda federaalka iyo maamulada ku daawan shisheeyaha ayaa marar badan waxa ay ka cawdeen shaqo la-aan aada u baahsan iyadoona geesta kale ay cambaareeyeen canshuurta xaddaafka ah ee laga qaado maadaama ay wajahayaan suuq la-aan iyo sicir barar aada u baahsan cadnaan aad baad u mahadsan tahay in dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa qiray in tiro badan oo ka mid a ciidamadooda iyo maleeshiyaadka taabacsan ay ku dhammaadeen dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab faafahin qodobkan ku aadanna waxaa la diyaara wariyaheena farxaan cali cabdulaahi xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa isagoo ka hadlayay goob madal ah waxa uu qiray in ciidamo iyo maleeshiyaad aad u badan oo iyaga taabacsan ay ku le'deen dagaaladii ugu dambeeyey ee ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasan ayaa ka dhawaajiyey in sidoo kale isbitaalada magaalada muqdisho ay buuxdhaafiyeen dhaawacyada ciidanka iyo maleeshiyaadkaas kuwaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay laga deerinayay xaaladooda khasaaraha ayuu tilmaamay inuu u badan yahay dhanka maleeshiyaadka taabacsan dowladda federaalka kuwaas oo ay dhaawacyadoodu buuxdhaafiyeen isbitaalada ku yaala muqdisho raggaas aan sheegaya aan ku jirina ma jiro xoogga dad soomaaliyeeda ugu weynaa jira booliiska soomaaliyeedaa jira oo dadka bannaanka taaganoo ciidanka asluubta soomaaliyeedaa jira oo waxaa dagaalamaya oo duur ka jiro hortaagan ka mid ah ciidanka nabad sugidda soomaaliyeedaa jira wiilal dhallinyaraa oon ciidan ahaynoo isxilqaamayo ayaa jira oo taagan oo tiro badan weliba aan yarayn oo dhintay oo dhaawacmay oo isbitaalladan muqdisho dhaawacoodii uu dhooban yahay dhaawacoodii isbitaallada muqdisho yaallaa si kastaba maamulka fadhigiisu yahay villa soomaaliya ayaa furimaha dagaalka ku waayay saraakiil muhiim u ahaa waxaana si la mid ah ku dhacay isbeddel maskaxeed ee ka dhex curanaya ciidanka kaa oo salka ku haya cabsida ay ka qabaan dagaallo gaadmo ah oo uga yimaada ciidamada mujaahidiinta geesta kale ciidamada shisheeye ee ku sugan dalka gaar ahaan kuwa afrikaanka oo dowladda federaalka u keentay soomaaliya socodsiinta danaha siyaasadeed ee reer galbeedka ayaa sidoo kale laga deyrinayaa sii wadidda duulaanka gardarada ah ee ay ku joogaan qaar ka mid ah gobollada dalka waxaana u sii dheer caqabado dhaqaale oo cuuriyaaminaya kadib markii maraykanka uu shaaca ka qaaday inuusan bixin doonin taageero dhaqaale kaasina wuxuu ahaa farxaan cali cabdulaahi oo ka waramayey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo qiray in tiro badan oo ka mid a ciidamadiisa iyo maleeshiyaadka taabacsan ay ku dhammaadeen dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhegaystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabanaynaa warkii habeenood kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan